shirkadda korontada ee beeko ee magaalada baydhabo ayaa geeg waliba adeegadeersida qaar ku mid a kaamamka iyo isbitaallada kyaala magaalada baydhabo iyo anandeersidii bi iyo daawo iyo joodariyooyin maamulka shirkadda korontada beeko maxamed sheekh aadaya ku hadli deeqdiyo deersiyan isbitaalladiyo kaamamka shirkadda adeega korontada magaalada baydhabo tabarucaad iyoonay mucaawano niska jaraan biyo joodariyaal falabooyin katiifada iyoonay daawo oo tabarucaadkaas kadaagdii shirkadda adeega korontada baydhabo iyo geekamay fadohayne maadaama waddankii waddan oo dhibgali abaargali rooblaangali us-eeyey hanti una tabarucaadkaas deerisana walaalnyogaana oo saameynta kuweeldhati abaaragun iyoonay dhibaatadan waddanka ku jarta marka mucaawanadaasna kolley mayla deersii doonahe obilahaer meelashi shal duwan qaar maylan diri doonay baadiyi qaar maylan diri doonahe kaamamka oo ka hareeraysan magaalada baydhabo qaarna maylan diri doonay goobaha caafimaadka oo weliba ankawiinyan isbitaal wiinaga oo baydhabo iyoonay isbitaalkan oo bayhaw eraayan marka insha allahu tacaalaa dadkii muxsiniintii haayan oo shirkaddii adeega korontada baydhabo lahaayan namay iyoonay dadkii ku qiib qaaday oo reer baydhabo
cabdulaahi xaaji ibdow oo eh xisaabiyaha shirkadda beeko iyo weliba usa baagan diray shirkado kale inti waalaajo dhibaataysan iyo gurmad iyo hala deeran yeeray shirkado kale iyo shakhsiyaadka kale ilaahay walsi ummadan geeka dhibaataysanta geeka sadaqadii la dhiibona ajarshe maynagadaih lama laabame marka shirkado kale shirkad bay dhow beesdi ee haatoy ama ay haanay sadaqada meelbala kadhiibo katahaasa mas-uuliyaddan shirkadda korontada ee dareemtay haatow ay dareemay ummado shakhsi shirkad walayhan dhiibudoy runtii ummado eedan dhibaataysan deeqdoonyo hadeersida shirkadda korontada beeko iyo waliba yahakeeda sahilla abaaleesaamay dadkii dunyada ku jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya